bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal barayse faylaha ka dhowada qodobada warkaana hiraamna muunka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal senator cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo beese deres lama kun oo dollarka maraykanka aan ka deeqay guddiga dhismaha diyaardegeenka degmada xudur ee gobolka bakool xilligii bilacwadaasa doorashada baarlamaanka golaha shacabka gobolada waqooyi oo si rasmiya warbaahinta laanka bandhigi iyo kulanka golaha wasiirada soomaaliya oo geeka ka walada doona magaalada muqdisho ka bedelan kulamadii hora dood ka dhalatay habraaca doorashada gobolada waqooyi oo la hasaarayay maalintii shalay hayti muwaadinin soomaaliyeed oo la ka dilay dalka koonfur africa gudoomiyaha magaalada dhuusmareeb oo xaqiijin ahlu sunna wal-jamaaca dili ka saaray gurceel jan wadahadal ee oo markeed lagala doona abaarka jarta qeybo kumada deegaanada soomaalida degaasi ee kenya akhbaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan kudaro korona kuluusali xidiga bollywoodka shaaqaan qan oo xabsiga damiyahaalon ku fasaxay bariise fayle dhegaystayaal walib waa talaada walib waa ehedu taariikhda waliba ay ka beegantaa soddoiyo kowka bili tobanaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi waliba aanan qodobadii warkaana hiraabnimo unku door koronay haddana ka dhawaada warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bariise fayle dhegaystayaal senator maxamed ibraahim xaabsade iyo weliba beesideres lama kun oo dollarka maraykanka aan ka deeqay guddiga dhismaha diyaardegeenka degmada xudur ee gobolka bakool oo weli qeybo kumada garoonkaas qabiyay dhismooshay senatarkiiyo ku hadali madali markaas laha ka bandhigaya in wallanka deeqa ee guddigaas oo weli abaabulkii dhismaha garoonka wada umutwalishayga badartu walwel oo samaysamo bulshada ku bilaawadaas isilqaanka bulshada muhiimad yeelay umutoobiska tallata walyansuubii kornama leh rudigeek argaysan shalay weeluu yahay iyo si farqiga dhexey talalaanlay uluu halaasjingma wal halawsan wale maamulkana insha allah wasiirka meelaraaya oo gaadiidka ammaantisa leeyi iyo maamulka madaxweynaha muhiimiin inuu mayladahay bulshadii ka dhiirigeliyaan inuu isxilqaamaan waana la shaqeeyo barnaamijku iyo fuliisadaan umutun habuska talata horumara diiras waliba bulsha mayladahay guddigu waa isxilqaan walalu faday inuu hooliya ka bilaaban inay sii wadaan dhismaha siligaa tala sheegay laku bilaabo hadal badan walma taraayo walala faday meelyadee hoolun sii hataba lan bilaawo leylan wedan la sii xoojiyey ana anoo sanataro kamid ah wali ballan qaaday in guddoonka darsa lama kun doolar beese eh oo dhismaha oo kala gaasay si bilaawada hataba la bilaawo hoolasay bulshada iska tallata ishalqaanka madiwal sudsato langunduga lan gargaaray reewankeeraan hataa la gargaaro muddada mirjeyso ahaan oo dhin hadal kalikan gargaaro kor baaxaddaas dalkuu jarta dawlad oo aad iska filin oo welwel weeyo korta maqan oo noodan iska talla runtii horumarku ufaahma jiran dadka ganacsada ee gobolkuna ku jeeda walinka baaqey iyo horumarka deegaanada daralku ku gargaadan guddiga shalqaanna ka aragda hooliisin galan ammaantii geekiisa ruugdan baran iyo iyorku baran intuu bidanaasinka dhiirigeliyesin madaxweynahan runtii lan oo asi geeka inhilan insurun in umutu horumar jirta umutana madiska talata iyo ha ku bilowda talada iyo ha ku bilowda walmadaasiida la caawin karo wal caawin karo runtii iidaanka faraxsana madaxweyne adiyo maamulkaba ammaantiyo lasin insha allah reerkaduna wala rajayntiyo iska taladan isilqaan badan suu bidan iidan maasatin shalay ahaytee markii madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan oo weli ku sugan degmadaas usasi rasmi ah xadaga unkagooya diyaar deegaanka degmada xudur ee gobolka bakool oo weli qeybo kumade garoonkaas hadda qabiyeeya geeka oo xadda weliba la filahaya inti la xarayay ergada dooradaasa baarlamaanka golaha shacabka ee ka matali doona gobolada waqooyi silansi tababar la xiriira doorashada iyo qaabka markaas iyoon codeeyaan waliba markaas la kagabagabay doona tababarkaas muddo hal maalin ah ergada geeka la xareeya iyo waliba la marsiyay iyo waliba la marsiyay dhammaan shuruudihii ka qornaya habraaca iyo haasaaran gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ergada iyo maalinta berye iyo waliba doord iyo waliba markaas mara doonana habraac kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi somalilan cabdi cabdi cabdi cabdi shakiir xabiib xayir iyo waliba markaas sheegay in markii dhammaata tababarka ergadaas hakiigi doonta doorashada lamada kursi oo lamada la siiyey maalinta beriye oo isniiga waliba hadalkaas inta waliba hadalsha intaasay ka daray in inta badan kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan iyo in erge wadaag islamarkaana sideedii kursi hal erge doorado doonta doorashada kuraasta golaha shacabka taas markii dhammaata kureed waliba hakiigi doontee tan xamar gaar ahaan beelaha banaaderiga ooyoona la fadahaya in dhammaantii olkaqobada caasimada soomaaliya ee muqdisho waliba gee kale filahaya in xubnaha golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya magaalada muqdisho ku waladan kulon caadin haynkaas olon ku hadla doona arrimo badan oo qusaya dalka xubnaha golaha wasiirada iyo waliba landiray xalay fariimo la wargeliyo intay ku qeyb galaan sharka golaha wasiirada oo gee kala qobdo doona maalinimada duhurnimada xukuumadda soomaaliya si rasmi eemin sheegna waxyaabaha lonku hadal doono kulankaas balse kulankii waliba uu sabaaqday maalintii khamiista hayti oo lahadhaafi qorshahana haaye in shirkaas laka magacaabo agaasimaha kumergaarka hay-adda nisa iyo ku-xigeen sheeysada qorshaha la filaaya waliba lambadii ah ee geek in qorshahaas la fuliya golaha wasiirada iyo toddobaad walba oo khamiisa waliba iyo waliba waalida jarna kulan markaas lanku hadalo xaaladaha dalka ka kororay guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan iyo shalay waliba hasaarana habraaca doorashada baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare xigeenka mahadi guuleed iyo qeyb ku hay hasaarooka habraacaas oo muqdishoha ka bandhigan qodobada ku xusan habraacaas iyo weliba kumida in musharaxa kuraasta tartamow in todoba maalmood kahor usa markaas isku casila xilka usa kahay laamaha shalgadiisan ee dowladda federaalk soomaaliya arrintaas iyo weliba si rasmi indiiday qaar kumida siyaasiyiinta hakujeeda goboladaas oo hanqal taagahayay in kurso tartamaan waliba kumada xildhibaan xuseen carab ciise wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya haddana kumada baarlamaanka dowladda iyo waliba eedan kulol injeediyey mahdi guuleed oo ka tilmaamiyey in mid kumid kuraasta goboladaas hakujeeda usoo boobahaya
tii waxaad moodaa iminka in laga guuray isbedel dhacay oo dee nimankii iyaku maanta waad aragtay habraaca soo baxay oo runtii dabakatuur ahaa waxaa ka horreeyey maalin laba maalmood ka hor in saqdii dhexe koodii habeenimo lasoo tuuro laba kursi oo laleeyahay waa loo bartamaya sida habraaca doorashooyinkii lagu heshiiyeen waxay ahayd inay ka soo horeyso maxay ahayd tole habraaci iyo registrationkii iyo xolada ergada iyo odayaasha xariirtoodii iyo tababaradii waxaaso dhan marka meel la saara kadib habraaca laisla fahamsayey laisku raacay kadib in markaa la iclaamay kuraasta marka arrintaas waa arrin runtii musuq maasuqa xataa kasii baaxad weyn oo wax hore loo arkay ma aha habraaca maanta waxaa ku qornay saad aragtay awal waxay ahayd madash waxa lagu heshiiyey ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha qalalka sare iminka waxaa lala baxay magac la yidhaahdo gudoonka maxay guddoonka sare ee doorashooyinka somalilan oo meel uu ka yimaada aan garanayn oo laakiinse iminka og siinaya ra-iisul wasaaraha awooddii seat iyo fiit la wareegay guddiga khilaafaadkan ayuu ka yihiin oo ay leeyihiin wixii khilaafaad ka yimaada annaka ka gaarayna kar ama looga indhaha looga qabsanayo runtii waa ma garanayno waana ka xunnahay runtii ra-iisul wasaaruhu inaanu arrinta tallaabo ka qaadin waa gardaro garab og markaa haddii garabkuna meeshu waa iska garanaysaa meeshu ka socdo annaka marka waxa weeye meeshii kursiga labada kale iclaamay mid ka mid a waata hadda anigo aan fadhiyo iyo reerka jifadayadu marka aad doonayso inaad istargarayso sidii aan isku dayna shalayba waa inaad ergada markaad xaraynayso ergada waa inay soo saxeexaan oday dhaqameedkii iyo cuqaashii iyo bulshadii reerka ahayd dadkii ka socday intiiba ma hayno meel ay joogaana lama hayo kuraasina dad bay u xidheen marka mushkiladda weyn waa marka technicalityska waa lagaga hor istaagayaa lagu isticmaalayaa oo musuq maasuq ah meel meeshii aad u dacweyn lahaydna waa kuwan nimanka khilaafaadka khilaafaadkii annaka ah isla qofkii markaa ahaa xaakimka ayaa isagiina musharaxa te wax maskaxda gala maaha ta kasii dambaysa waxa weeye kursigan two thirty nine hadda maanta waxaa isku soo registergareeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka shahaadadeeda soo qaatay heshiiskii september seventeenna waxaa ku qornay dee xildhibaanka ama u ordayaa kursi waa inay jafadiisu ku qoran tahay kursiga asagoo jafadiisuna kursi kale ku qoran tahay oo xildhibaan kalea ku fadhiya marka dee taa naftirkeeda sida maanta waxaanu ku eedeynaynaa runtii guddiga seat oo aqbalay maanta shahaadana siiyey qof aan jifada kursigaas ahayn
waa tahay warkii alla dareertan koox koox burcad koonfur afrikaan iyo weliba xalay gudaha dalkaas oo ku dilanaa muwaadin soomaaliyeed kaasi oo kuma tahay ganacsatada wadankaas muwaadinka la dilay weliba laka magacaabi jiray cabdinaasir maxamuud cabdi welibana kooxdaas iyo ku dilanaa goobtiis ganacsiga oo ka taala magaalada cape town madkumada soomaalida ku nool deegaanka shaksigaas laka dilay ee warbaahintan xaqiijiyay in kooxdii falkaas jeysati isla goobta ka baxsatay dhinaca kale laamaha ammaanka dowladdaas iyo goobtaha deerti sidoo kale weliba ganacsatada soomaaliyeed iyo haan etoobiyaanka ee kusugan dalkaas lakulumahayana obso badan oo koyahay dhiniga iyo burcadda koonfur afrikaanka dalka koonfur africa weliba laka dilay boqolaal soomaali ahaanaas oo shaqooyin shalgadiisan ee ka haaya wadankaas gudoomiyaha magaalada dhuusmareeb oo sheegay in ahlu sunnadii laku saari gurceel injaro doono wadahadal kale oo lalagala doono taas islamarkaana weliba beeniyey in haddii wadahadal la kala jara
laba qodob oo ku saabsan dagaalkii gurceel ka dhacay iyo qaabkii oo u dhacay iyo sidii loo turjumay iyo waxa xaqiiqadiisu ay tahay siday ila tahay inaan uga hadlo ma rabo inaan waxyaabo badanoo hore looga hadlay aan daba kaco deyo ama aan gruub gaara ku tunto laakiin sida waxa u jiraan oo dhabtaa aan raba inaan ka hadlo labada qodob qodobka koobaad wuxuu yahay waxaa dad badan oo culummo ah oo aan runtii xog badan hayn oo maaragtay ahlu sunna waljamaaca lala diriraah oo meesha lagu haystaa maqlay ay ka bannaan baxeen oo gurceel iyo burtulle iyo dalka dibadiisa iyo gobollo kale ay ka sheegeen waxay dhaheen dagaalkan waa dagaal caqiidaah caqiido uu ku saabsan yahay dowladdu waxay la shaqayneen niman wahaabiyaa oo soo adeegsaday oo maaragtay culummadii ahlusunna waljamaaca burburinaaya oo dhibaato ku haaya dowladda soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dagaalka joojida ay wahaabiyada ku garab siinayso wahaabiyadii odayaasheediiyaa hadlay warkaasaa meel walba isla maray arrintaas waxaan rabaa inaan ka jawaabo waxaan rabaa inaan u sheego dadka markaad horta hadlaysid inaad aan cilmin ku warrantidaa la rabaa waxaad og tahay ood ka warhaysid inaad ku warrantidaa loo baahan yahay waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo dagaalkan dagaal caqiida ku saabsan ma uusan ahayn caqiido loo diriraayey oo meeshaan ka dhacday ma jirin meeshaan waxaa diriray niman jabhada oo hubaysan oo magacii wanaag gashaday oo dadkii deegaankan deganaay iyo magaaladan weyn oo gurceel oo ahlu sunno saldhigga u ahay dadkii deganaay kiciyey oo qaxiyey iyo maamulkii galmudug oo sharciga ahaa oo koob iyo tobanka beelood ku heshiiyeen oo arrintaa iska difaacaya oo shacabka ay u dhaarteen difaacaya dagaal dhex maraya meesha ka dhacay ee dagaal caqiida ku saabsan iyo mid ahlu sunna waljamaaca lagu burburinayay midna meeshaan kama usan dhicin waxaan rabnaa haddii wahaabiya hadashay oo odayaal wahaabiya intay hadleen ay dhaheen nimanka halla ciribgooyo fursaday meesha ka arkeen waxaa la ninaa intan wuxuu yidhi war tawxiid war shahaado asurashaydaad ka aragta haddii laba gruub aan kala ahayd ee ragga nagii inaan isgaraacayno nimanku arkeen fursad meesha ka arkeen ay ka hadleen taas ma ahan inay dowladda
waa tahay qayladhaan iyo iyo weliba kubaha ay te reer baadiyaha ku nool deegaano ku tirsan kenya anase oo dhibaato shalgadiisan haayaan dhibaato shalgadiisan markaas haysata qayladhaantu in waliba la xiriirtay dhibaatooyin inaga iyo abaaro daba dheeraaday biilaan iyo raashiinlaan oo deegaanadaas ka jara waliba iyoo sheegana anti qayladhaan iyo andiran culimada deegaanka iyo walgorodka gobolkaas waqooyi bari ee kenya in iyo qaar kumid ah kaga jawaabeen waliba iyoo sheegana in culimada iyo hadeersiyan kaalmo marhore taasay oo dadka weli inkaafina hadda culimada iyo weliba wadana qayladhaanka eedan siday dadkaas lancaawi lahaaya qaar kumida dadkii deegaankaas oo warbaahinta la hadalay weliba xaqiijana in dhibaato meelinka darnaydi haysata waqtigu meelo warkaas sinkukoyahay dhegaystayaal weliba waa hiraamnimaadan idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaba haddana akhbaaraadka banaanka kori israel xidiga caanka ee bollywoodka indiya shaarukhan iyo weliba markaas iyo xabsiga damiin ahaanlanku fasaxi balse weliweliba dareere wadahadal iyo warar ku saabsan hirowka iyo dhacdadii markaas hareeyay eriishay salimada sida lanhaada lahaya aryan khan iyo weliba lanhay sida eedeymo la xiriira daroogada iyo weliba sidoo kale la hadalhaya askarigii xabsiga xabsiga hiri haddana weliba dood ku dhalatay jihaynta askarigaas iyo qaabka uusan dhagdi la dhagmi ariikaas askarigaasi oo laka magacaabo sameer wankheed iyo weliba markaas ku tirsanya saraakiisha laamaha la dagaalanka daroogada dalka indiya weliba su-aalo badan iska weydiiyey intii muslim haaye iyo intii us hinduu haaye doodaas iyo weliba bilaabay kureed markii qof siyaasi caanga uusa sheegay in askariga uusa qariyay diintiis islamarkaana ujeedooyin kale kulahayay kuriikaas nabaab maalik oo ee wasiir ku-xigeen wasiirka wasiirka xukuumadda gobolka mahara maharaashta waana ee gudoomiyaha xisbiga n c p iyo eedan winjediya askarigaas oo ka tilmaamay intuus ahaay qosiqaadan adeegsaday awoodis oo la xiriirta la dagaalanka daroogada siyaasigun iyo weliba si isdabajooge usanqe iyo weliba isdabajoogan qabaday shirar jaraa'id uusa ka weeraro askarigaas welibana sidoo kale bartis twitter-ka ha qoray qoraale iyo muuqaalo uusa ka bandhigaya ee falka la xiriira eedeynta askarigaas warkii dhegeystayaal isin kula dareerteen raadiyo baydhabantaniinkeega xasan jookar iyo farsameey waana hasaari warkum intanu kulmaan warkunkan lamada ammaano allah